haatanna kanada gobolka ontario ee dalka kanada waxaa ka socda ololo loogu jiro doorashada gobolka oo dhici doonta bilowga bisha juun ee sanadkan dadka tartamaya ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan faysal xasan oo soomaali ah kaasoo laga soo doortay xaafadda york south weston ee magaalada toronto ay degan yihiin soomaali badan michael ford oo uu adeer u yahay madaxa gobolka ontario dog ford haddana ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada toronto ayaa ka mid ah musharaxiinta la tartamaya faysal xasan haddaba wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani ka wareystay xildhibaan faysal xasan ugu horreyna wax uu weydiiyey halka uu marayo ololaha uu ugu jiro doorashada
xuseen oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa runtaayo waxa weeyaan doorashadii way ay dowdahay ololaheedina waa uu bilaabmay aniguna maaragtay diyaargaroogan ku jiraa waxa aanu ku mashquulsannahay sidii aan maaragtay aanu tiimamkii iyo xafiiskii iyo shaqadii ololaha aanu maaragtay samayn lahayn baad la socotaayo maaragtay intii lay doortayba dadka shaqadooda maaragtay ma aanu kala joojinin waana wadnayo maaragtay xaafadaha iyo meel walba iyo dadka arrimahoodana waan u adeegeynay haddana waxaan doonaynaa ina mar labaad haddana aanu hanano taageerada iyo iyo kalsoonida shacabka waanu ku dadaalaynaa inaan u noqono maaragtay adeege hufan oo u adeega una fuliya maaragtay shaqooyinka looga baahan yahay xafiiska iyaga waa tahay xildhibaan faysal dhowaan xisbiga haya talada ee progressive conservative-ka waxay magacaabeen michael ford oo uu adeer u yahay madaxa gobolka ontario dag ford inuu kula tartamo waa markii ugu horreysay oo uu ka tartamayo xaafadan york south weston sidee baad u aragtaa arrinkan waa runtaayo shalayto ayuu premierku ku dhawaaqay inuu wiilka uu adeer u yahay uu ila tartami doono doorashada soo socota xisbiga ontario b c waadna la socotaa maaha nin xaafadda degan nin xaafadda laga doortayna ma aha waa nin xaafad kale ma garanaysa golaha deegaanka ee dowladda hoose wakiil ka ah dabcan waxa weeyaan xisbi kasto waxa ay keensanayaan musharaxooda musharaxaasna maaragtay inuu maaragtay uu ila tartamana de waxa weeyaan waa anagu maaragtay go-aan kuma lihin qofkan ala tartamaya laakiin waa u diyaar garoobeynaa dabcanna messajka iyaguna waa cad yahay waxa weeyaan dadkan waxay u baahan yihiin hogaamiye hufan oo maaragtay u adeegaya oo dhegaysanaya oo arrimahoodana baarlamaanka geynaya waxay u baahan yihiin wakiil xoogan oo maaragtay dhibaatooyinka faraha badan ee la dayacay shan iyo tobankii sane lasoo dhaafay iyo afartii sane hadda ugu dambeysayba oo maaragtay dadaalaya waxna ka qabanaya dadka oo dhan ay u siman yihiin dhibaatada dadka oo dhanna mid si midaysan u xalinaya qof kastana qiimihiisa siinaya marka waxa aan aan rajeynaya in dadka xaafadda degan oo dhan inay maaragtay ka qayb qaataan olahal xoogan si aan maaragtay strong local voice aanu markaa aanu aanu queenspark aanu u geyno waa tahay ma la isdhihi karaa tartanka kursiga york south western waxuu noqon doonaa xilligan mid loo galo lolan adag oo ka duwan afar sano ka hor markii lagu dooranayay xuseeno dee mar walbaba doorashadu saa la socotidba ma aha mid fudud oo dee doorkii hore waxay ahayd tii ugu adkayd ugu dhibka badnayd ayay ahayd xagga iyaga maxaa yeelay waxa aanu la tartamay premier ordaya oo xiimaya oo dadku aysan xitaa wax su-aala ah amaba waxba aan la weydiinin moodayso dadku inay maaragtay dhaga xiran yihiin oo uu xawli xoogan xoogan uu ku socday oo la socotay waa nagii joojinay halkan maaragtay ka joojinay kaga adkaanay anigana halkan waa iga doortay taas oo isaga laftigiisu ololahaasi uu xoogan uu ugu jiray xafiiskayga doorashada ayuu hortaagnaa laba weeg uu doorashada ololaha uu kaga jiray waanan ka adkaanay runtiina doorashadii hore ayaa ahayd mid adag oo runtii maaragtay la filayana inaan halkan aanan ku guuleysanaynin marka haddana haddii ay soo wateen maaragtay mid golaha deegaanka jooga oo aan xaafadaba aan deganayn isagana waxaan rajaynaynaa in sidii ololihii hore mid ka xoogan oo ka culus oo ka adag inaanu maaragtay geli doono xaafadda aad xildhibaanka ka tahay haddana aad rabto inaad sii xajisato kursigiisa waxaa degan soomaali badan maxaad u jeedin lahayd soomaalidaas runta xuseyno xaafadda soomaaliya xoogan way degan yihiin aniga si wanaagsan mar walbaba maaragtay ii garab istaagay si wacanna maaragtay iigu hagarbaxay waanan kaga mahad celinayna taageeradoodii mar walbaba ay iila heelan yihiin aynana garab taagan yihiin haddana dabcan waxa weeyaan maaragtay kursigaas iyo shaqadaas aan hayno ayaa la doonayaa in meesha laga saaro marka waxaan odhan lahaa inaysan sugin maalinta june second ee tobanka mayba ay bilaabaan inay u dareeraan maaragtay advance polska toban cisho ayay socon doontaa marka meel kasta aad joogtaan kasoo dhaqaaqa meesha codka taga codkiina sii codeeya haba suginaba june labadeeda
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan faysal xasan oo laga soo doorto xaafadda york south western ee magaalada toronto ee dalka canada oo ah xaafadda ay ku badan yihiin soomaalida waxa uu u waramayay wariyaheena dalka canada xuseen nuur xaaji